إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu wallaha qadaro aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah toban askari oo isugu jira yugandhes iyo bangaraaf ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay gobollada jubbada hoose iyo banaadir ciidamada shisheeyaha ayaa toddoba qof oo shacaba ku dilay degmada hilwaa ee magaalada muqdisho magaalada garoowena waxaa ka dhacay fal dil ah oo loo geystay nin xoogsato ahi milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ka fuliyey ku dhowaad toban weerar oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka isku soo bax looga soo horjeedo xadgudubyada ay reer yurub u geysanayaan nebigeena sala allahu calayhi wasalem iyo kitaabka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gado xoogsatada ka shaqaysata dekedda magaalada berbera ayaa dhigay dibadbax ay cabasho uga yihiin maamulka somalilan dadweynaha xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya inaysan haysan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay daadad ku fatahay waddanka suudaan u diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axad ah dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran toban askari oo isugu jira yugandhes iyo bangaraaf ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay gobolada jubbada hoose iyo banaadir maxamed ismaaciil ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan lala egtay ciidamada shisheeyaha iyo kuwa baangaraafta ee ka amar qaata ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya qaraxa ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho waxaa lala beegsaday gaari dagaal oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa yuganda ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkeena soomaaliya qaraxa wuxuu ahaa mid culus waxaana durbadii lagu soo warmay inay ku dhinteen afar askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha qaraxaas mid la mid ah ayaa duleedka magaalada kismaayo waxaa lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa baangaraafta ee ka amar qaata maraykanka ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada baangaraafta ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qarxan oo sidoo kale geystay waxyaalo dhanka gaadiidka kismaayo duleedkeeda waxaa maalmahan joogto ka ah qaraxyada lala beegsanayo ciidamada maraykanka iyo baangaraafta ciidamada shisheeyaha ayaa toddoba qof oo shacabah ku dilay degmada hilwaa ee magaalada muqdisho sidoo kale wararka aynu ka helayno magaalada muqdisho ayaa ku waramaya kadib markii qaraxyo xoogan halkaa lagula beegsaday ciidamada yuganda ay fureen rasaas taas oo ay ku waxyeeleeyeen dad rayid ah gawaari hor leh oo usoo gurmaday kuwii la qarxiyey ayaa waxaa lagu waramayaa inay rasaastan fureen taasoo la xaqiijiyey in goobta ay ku dhinteen toddoba qof oo rayid ah meydadka dadkan shacabka ah ayaa waxaa goobta ka qaaday goobjoogayaal ka agdhowaa kadib markii ay hore usii baxeen askartii shisheeyaha ka tirsanaa ee tacadiga geystay magaalada muqdisho marar badan sidan oo kale waxaa ka dhaca dilal bareer ah oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ah u geysanayaan dadka rayidka ah taasoo aan cidna iska weydiin magaalada garoowena waxaa ka dhacay faldil ah oo loo geystay nin xoogsato ahi warar dheeraadah ayaa laga helayaa dil maalintii shalay ka dhacay magaalada garoowe ee gobolka nugaal ninka la dilay ayaa ka mid ahaa xoogsatada ka shaqaysan jirtay magaaladaas waxaana dilay sida la sheegay nin kale oo uu soo kala dhex galay muran isqabqabsi la xidhiira waddada ay ku socdaalayeen oo cidhiiri ahayd ayaa la sheegay inuu sabab u ahaa khilaafka ka dhexeeya ninka la dilay iyo kan dil ka geystay waxaa la soo warinayaa inuu baxsaday ninkii dilka geystay iyadoona markii dambe goobta laga qaaday meydka ruuxa la dilay dilka ninkan loo geystay ayaa si aadaha shalay looga hadalhayay magaalada garowe oo ay mararka qaar ka dhacaan dilal kuwan la mid ah milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ka fuliyey ku dhowaad toban weerar oo ka dhan ah hesheeyaha iyo dowladda federaalka walaalkeen haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisameyaal dhowr ah oo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose shabeellada hoose waxaa la weeraray toddoba xero kuwaas oo shan ka mid ah ay degan yihiin ciidamada shisheeye weerarkii ugu horreeyey waxay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada ugandha ee haysta xaafadda arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha wuxuu ahaa weerar si toos ah u beegsanaya xerada iyadoo la maqlayay hubka ay labada dhinac isku adeegsanayeen sidoo kale waxaa isla fiidkii xalay weerar lagu qaaday ciidamada ugandha ee jooga halka loo yaqaano danow oo hoos tagtay degmada qoryooley laba saac kadib weerarka xeradan lagu qaaday waxaa soo caga dhigatay diyaarad taasoo loo badinayo inay qaaday dhaawacyo waxaa intaa dheer oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu laba jaha ka weerareen ciidamada shisheeye ee heesta janaaleh iyo lamber lixdan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose si lamida weerarada ayaa waxay sii marteen ciidamada dowladda federaalka ee jooga owdheegle iyo sabiib kuwaasoo si gaar ah xeryahooda loo beegsaday lama oga intuu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weeraradan waxayna ku soo aadayaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay joogto ahaayeen duulaanada ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhanka jubbada hoosena waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay weerar ku qaadeen askarta oo maraykan ku tababaray ee soomaalida ah ee degan baar sanguuni weerarkan ayaa ahaa mid xooggan waxaana hugunka madaafiicda iyo daryanka risaasta laga maqlayay deegaano kala duwan oo dhaca duleedka magaalada kismaayo toddobaad ka hor ayay ahayd markii xeradan mujaahidiintu dharaar cad ay weerar ku qaadeen halkaasoo ay isaga carareen ciidamadii soomaalida ahaa ee uu maraykanku ku aqdaanto isku soo bax looga soo horjeeday xadgudubyada ay reer yurub u geysanayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gado abuubakar ayaa faahfaahinaya boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gado halkaas uu ka soconayay bannaanbax lagu difaacayay kitaabka qur-aanka iyo sidoo kale sharafta nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam bannaanbaxan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka deegaanka odayaal haween iyo carruur kuwaas oo ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen dhiiggeenna iyo nafteenna ayaan ku furanaynaa kitaabka iyo sharafta nebigeenna maqaamka sare leh nabadoon nuur xirsi oo ka mida waxgaradka iyo mid ka mida abwaanada ayaa ugu horeyn ka hadlay dareenkooda hadday tahay ragga hadday tahay gabdha hadday tahay dhallinyarada shucuurteennu waxaa weeye ilaahi subxana watacala diintiisa inaan difaacno qawlan wa ficlan wax nooga dambeeya ma leh waxaan isu dardaarmaynaa insha allahu tacaala saan u difaaci jirnay inaan u difaacno inaan soo inaan soo istaagno meeshaan inaan idaacadda ka hadalno inaan maxaanku idhaahdaa ficil iyo qowlba muujinno diinteennaa dhigayso muslimnimadaa dhigayso ilaahi subxaana wa tacaala baana amraayo arrinteennu saas weeye taasaan isu dardaarmaynaa jirkeenna ka danqaaday diintiyo nebi muxamed galjayfeeyaaye jiif ma jiro jeeran jeeldi abdow ka jarnaa jarimu geysteene jihaadu soo baxay jidka yurub gaalaan u jarmaadaynaaye oo jeeran ka jarno jariimaday geysteen jihaad kama dayno jeeran ka jarnaa kurkood jihaad kama dayno
bulshada ku nool ceelcadde ayaa aad u cambaariyey wargeeska jaarle hebdo ee fadhigiisu yahay waddanka faransiiska kaasoo dhowaan aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam bannaanbaxan ka dhacay ceelcadde ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo sidoo kale maalintii shalay muslimiinta ku nool bakistaan ay dhigeen dibadbax ballaaran oo ay kaga hor imaadeen wargeyskii aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam xoogsatada ka shaqaysata dekadda magaalada berbera ayaa dhigay dibadbax ay cabasho uga yihiin maamulka somalilan waa kan cayduruus sabriye uu faahfaahinaya warkaas qaar ka mida xoogsatada ka shaqeeya dekedda magaalada berbera ee gobolka saaxil ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa ka cabanaya shirkad laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta xoogsatadan ayaa eedeyn u jeedisay maamulka somalilan oo ay ku tilmaameen in ay u afduubayaan shirkadda imaaraadka ee lagu magacaabo alxarbi waa kuwan qaar ka mid ah xoogsatada oo la hadlay saxaafadda iminka dabeedna soo baxday in la yidhaahdo shirkaddii alxarbi na looga heliyo oo le hogeelle shirkadda alxarbi wax lacag ayuu ka qaaday ninkaa ganacsada ahaa toddoba boqoloo iyo siyaadaanu nahay intaa toban kun mid walba toban kun oo qof baa ka daba joogo toddoba kun oo qof baanu noqonaynaa iyo in ka sii badan in la yaho ninkaa ganacsada isagoo aanuba baahnayn raggaan muwaadiniinta in leho isaga laga exday dowladda in laga raacdo arrinkaasina waxaan u qaadan weynay weeyaan waxaa kale oo jirta inuu isaga gudhigiisa uu soo kiraystay carab lacagtan minu carabi leeyahay ayaa naloo sheegay kula shuraakan yahay meesha tii uu ninkaa ajaanibka isba ka qaadanayay annaga xuquuqdeedii aanu lahayn buu nooga diidan yahay waxaannu leenahay haddaannu nahay muruqmaalka dekedda berbera weliba geellaha ee saddexdaa boqol ee sannadood dekeddaa ka soo shaqaynayey ee wax walba kala kulmay dekeddii waxa la wareegtay shirkad shirkaddii la wareegtay way dhaafeen waxay u tageen wasiirrada iminka markii ay maarayihii isbedeshay dekedii la wareejiyeyna dee waxa weeye maaray waxa la wareegto un d b wol d b wolna dee wax allaala wax laga weysay ma jirta hargeysu waa loo ashka- ayuu ashkata tegay ninka alxarbi la yidhahda waxaannu leenahay wasiirka arrinkiisa eeg oo soo farageliyo eeg maamulka somalilan oo lagu eedeeyo in uu ku daaban yahay xabashida ayaa kol hore dekedda magaalada berbera ku wareejiyey shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka isagoona lacagaha ka soo xaroota dekedda boqolkiiba toban iyo sagaal siiya itoobiya waxaa idinku soo maqan war ku saabsan khasaaro ka dhashay daadad ku fatahmay waddanka suudaan balse markaan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweynaha degan xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya inaysan haysan waxyaabaha nolosha asaasiga u ah maxamed cali aadan ayaa ka waramaya mid ka mid ah salaadiinta ku dhaqan dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan oo lagu magacaabo xuseen ismaaciil ayaa ka hadlay dhibaatooyin ka jira xaafadda qunyardega oo ka mid ah magaalada hargeysa suldaanka ayaa sheegay inaysan xaafadda ka jirin dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada sida amniga goobo waxbarasho waddooyin iyo biyo la'aan ka jirta xaafadda suldaanka oo ka warramaya arrintan ayaa waxa uu yidhi waxa weeye waxay naga maqani waa kow afarta bayna garje waxaynu ka nahay bilaa waddo dhanka afarta bayna garje kolkaas gabalka dhac iyo cadceedka soo bax iyo koonfur iyo waqooyi afarta bayna garje markaad eegto waddo ka imanaysaa ma jirto dhinacnaba buur baa inagu wareegsan ilaahay baana meesha ina dejiyey kolka hore waxaan leeyahay allihii meesha ina dejiyey insha allahu bismillaahi kariim haynoo dhib yareeyo waxyaala adeega xasaasiga ah ee inaga maqan ilaahay haynoo dhib yareeyo hargeysay ka mid tahay meeshaasu boqol iyo kontonkay ka mid tahay wax waddo oo galaana ma jiro ta kale adduunku waa amni iyo iimaan iimaanka allaha inagu sugo waxaanu ka caydhnahay amnigii xaafaddaannu ka caydhnahay malihin meel lagu dhowi ma jirto seyshan lagu dhowi ma jiro rug meesha ahina ma jirto halkaa waxaa la keenaa wax waloo xunoo walbana waa la keenaa xaafadaha hareeraha amni haddaanu jirin habeenkii waana waa nala baadhaa faasasbaanna loola yimaadaa rag iyo dumarba waa la baadhaa maamulka somalilan ayaa inuu wax u qabto bulshada iska daaya dhibaatooyin ku haya dadka ku nool meelaha uu ka taliyo warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay daadad ku fatahmay waddanka suudaan wararka laga helaya gudaha waddanka suudaan ayaa ku waramaya in khasaaraha halkaas ka dhashay uu aad u sii kordhay waxaa la xaqiijiyeen dhimashadu ay boqol kor u dhaaftay halka sidoo kale fatahaadahaas ay saameeyeen dad gaaraya nus milyan xukuumadda milatariga kumeel gaarka ah ee ka dhisan suudaan ayaa waxa ay sheegeen in xaalad deg deg ah oo saddex bilood ah ay ku soo rogayaan gudaha waddankaas wariyaasha booqday goobaha fatahaadaha waxa ay sheegayaan in dadka dhaawacmay ay gaarayaan lix iyo afartan qof warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal saaka waynaga intaa